bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylam welba aysan roogdanga ha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba aysan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinamaha hadday u taarigtiya kee duntada labaatiyo kowda bida sagaalaad lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shil gadiisan barnaamijka kulanku warsan oo nimada dhegeystayaal anasiinkaay walibaa ku mid ah shirweynaga dhammaad ee hareeraalayaasha soomaaliyeed iyo weliba howsageega ku furmay magaalada tanbaydhabo haddaba ujeeddada mayow mayna saatuha keedi shirkaasay dhugunsiyaala barnaamijka sinkaaya luul isaagoo iyo ku mid ahti ururada bulshada reedka iyo weliba iyo geega reedan helay horyadda kureedda markee tumiyo sadde maalmood iyo hirnayti absiga dhexe ee magaalada tanbaydhabo haddaba maya kulukulanti mayna sababaynin reedhahdi mayna suubidi barnaamijka sinkaaya dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii ilaar walibaa ku mid ahaa gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba use ku hadalaya xaaladda amniga ee magaalada baraawe welibanuuse baaqan diraya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba baagas inta keedinya xaaladda baraawe nanta maraayta dhugunsiyaala maadaama ay heta caasimada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhugunsiyaala madiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usugeega saxiya iyo sharciga la dagaalanka musuq maasuqa haddaba sharcigu maysa adduunka keedii mayna ku bedeli doonaa musuq maasuqa hadda inta badan ku dareera gudaha dalka soomaaliya barnaamijka siinkaaya dhugunsiyaala qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadan siinkaaya barnaamijka kuwaliba hasaari wasiiradada sii doona dhugunsiyaala carab cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid raash kaboya dhanka farsamada madaw kutirta waliba imaa mudan doona saaxiibkayga maxamuud cali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaallah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadareertan weliba wada singidha hamiin fayna barnaamijka kulanku warsan oo cabdirashiid rashkabo iyo hasaari waan siindaraysi doon dhugunsiyaallah ku bilaabay qodobkan kuraya luul isaagoo ayay ku mid eeta ururada bulshada reedkiya geega horyadda reedan hele kureedda markee tumiyo sadde maalmood iyo kiirnayti saldhigga magaalada tanbaydhabo haddaba waxyaabaha saldhiggaas iyo kulakulantiyo sababtiling hiri iyo qata telefonkan walkuweydii luula walibana ayay jawaabtay bal lula waliba nink warbiyaas xaalada guud iyo saasoo kale waliba wararka sheegaanayneeda reeda horyadaadan heli bal qaabkii lang mari iyo xaalada sidii hadada
walahi nin eedan mahadsanto tumi saddex maalmood iyo kayirinayo saldhiga baydhabo alxamdulilah abaarihii todobadii sac geekiya hurriyada ay dibin heli milan hada ku wala hadalahay daydadkiya alxamdulilah widan mahanagay dhammaan inta ku qayb qaadatinina hurriyada ay dibin hela oo aan ka horreeya malaraaise dugaasida iyo wasiirada iyo malaraaise dadka markaasi dowladda ingijara iyo shacabweynaha koonfur galbeed oo isku dhinacan kujeesadinina فريدة جبنهلا ولا يفاهمني أو أنت زي كتاب سنة جبسين كتيدون إن شاء الله وايا تميو سد معلومات يا هيرنا تي بل درينك كيدن جيجر هيدن هلا مركا كورنبا والله درينك إذا فرح سنة ما دام أنا هاي قب شعب شيء قرب سرناي أو من الرايد هو إيه لبن اللي قرب سرناي إذا ولا لي قرب من هلي قياد مقيا سكر درينك جيجا لكن سيد مبدا دنيا كلام مروبي هاي تميز ديز بر أنا هيرناي walaalkay aan eed injeelaya baaleyka waay baaleyka dambadi taasoo ku tacsiiyey wadan ku tacsiiyey dhammaan shacabka koonfur galbeed oo idhaga sii doona codka dheegi doona way balaa inaa in leewa inaa ilayhi raajicuun maxamed deer way balaa jannada ilaa kuwaraabi murugitaas kuwiin maqab alxamdulilah qaabkii likinhiri adi hadaad faahfaahin oo sida والله نيو شنتاسي او مل مل رئيس اريكس كدم دي دي كدوم مل رئيس اريكس بتاع كان راي كان بتاع كو كو يدل هو ودي الا حتى فاهين عد او قاد انا غيرنا اي ولا انا غيرنا اي انا حتى مش هكر موش بس ايه بس بداي مله waayahay een tumisida beriya habsiga dhexe magaalada tanbaydhabo kiirnayti waxyaabahaada kula kulantii ku waranba eeda eeda mel rais wey baan kula kulmay dhalinyarada markaasi saldhig ka sugunaytay booliska haytay wadda kula kulmay wanaag iyo sharaf iyo soo dhaweyn iyo kula kulmay iyadana in garab surnaayen waanan kama asinin waanan kama hadnaagay mar walba insha allah wadda lahaa shacabka kiisin saana in la dhaqantan camal aan la dhaqano waayahay wararka waliba sheegaanaynay qofkii qofka diliba lahay sidee oo mar horeba habsiga la dhikay marka aada sababta lakii hay sidee ma hayti luul macadeega kortaas tacnikin sheegi ilaa hadda matii qofka liiro walaayo lakihiri lan sheegaya us cadeeyi kor walaayo us ankirinay ilaa hadda macadeeyi kor sababoona meelita mid dacdiran ankirinay waayahay marka kuwaranba markaada fiirida bulshada oo kinkooyan wax ku booqda jira markaad hirnayti waxyaaba badan ya sheegayan marka waxyaabahaada bulshada inta badan ka dheegday oo ah dad sheego korta wallaahi waxyaabaha bulshada markaasay meelo iyo ay booqdaayeen iyo hadalhaayeen weliba kumid ahaa inaan hirnahay maxamed deer una dhimaday murugadaas le iyo la qaybsadaayen walkale dee hadda zaaid ee waan sheego karo oo bulshadaas aan ku dareemayo male waayahay marka marba haddii aad reeda xorriyadan heli marka jirana dacwo kale ama waxyaabo kale oo haddaad reed dacwad kale lan qaado mase si guud ahaanba laha kinliyo ma sheego kortaas laakiin shay kiiskan qasayo waana ku warama koro dhan male sababta ana ku ogaba male waayahay ugu dambeynta marka bulshada ku dhugus waayahay ugu dambeyn bulshada ku dhugunsayta luul muddo badan ama tumisa deberiya hirinayti bulsho badan aa kooladaaya warbaahinta baraha bulshada ma inka baaqilahayti bulshada baan ka baaqi lahayay ama era sareyne iyadan ma haysantiin dadka ee muujiyo taageerada xoog leh sharafta leh oo igarab surumi taasoo kaleeto walaalkeena xadeero wada lahaa iyadan ma haysantiin bulsho markeeda iska duubantaa mid estaayaa meel deerasa ee hartay lahaa
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fariidole ii miranin qubatay jilaal dhubdhubshay ii gaanjirgis milee waog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka gali inboqohooto dibadda hasku diiwaan gelin bohooto dibadda inama haska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee noo dareerta barnaamijka kulanku warsan cabdirashiid rashka boy asaari waan siin dareesii doon dhegeystayaal walibaan in dareere shirwiinagii lamaad ee heer ilaaliyaasha soomaaliyeed oo geega ku furmay magaalada baydhabo balse dhinacaasi oo wareysidii kasii dareeri doonee gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada baraawe ee caasimada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba uu soo ku hadalay xaaladda amni iyo sasoo kala barnaamij nadaafadeed oo ku dareera magaalada baraawe haddaba guddoomiyaha marana qato teleefonka idaacadda warsana wala kuweydiye arrimo wasiyo arrimo kale iyo weliba usiinga jawaabay bismillahi rahmaan raxiim degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waa degmada aad iyo aad ayo amnigeeda boqolkiiba boqol u yahay wax dhibaataaka ma jiraan waxaan ayaamahan wadnay nadaafad guud oo ka socota degmada baraawe oo kasoo meexatay maskaxdeydii iyo maskaxdeeda ay kasoo meexatay waxaana ku waxaan ku waxaan ku sameeyey xaafadaha degmada baraawa kamida dhan oo garab nagu siiyeen shacabweynaha soomaaliyed degmada baraawa ku nool iyo guddoomiye waaxyadada ayaana garab ugu siiyeen iyo maamulka degmada baraawa dhammaanteen anagoo iskaashanayno si nadaafad guud ayaan ka qabanay nadaafadaas oo ahayd muxuu ahaaye sida xaafadaha degmada baraawa ayaan dhowr san dhowr sanaa laga sugnay wax oo nadaafad ah kabacdina anaga maanta aan isku dayay in aan nadaafadaas ka suubiyo waxaan suubiyey xaafadaha ay ka mid yihiin dayax iyo wadajir iyo muxuu ahaaye daaraley iyo dalfure iyo shaqaabadiin iyo qaasimal saraawi iyo dhammaan iyo xaafadaha degmada baraawa oo dhan ayaa tartankaas u qabtay tartankana maanta alxamdulilah shub caalamiin gabagaba ayuu marayaa xaafadaha nadaafadooda maantana bilicdii degmada baraawi way soo naqatay si weyn ayay usoo naqatay xaafadihii rasaqdihii qashinkii meelaha lagu shugi jiray o dhan waa ka sifaynay alxamdulilah shub caalamiin waxaa kaloo noogu sii weheliyo sida muxuu ahaye naleynta naleynta xaafadaha oo dhan habeenkii daatimaada degmada baraawi aragtid caasimada aad soo geshid ama aad siirisid nalalka dhan way wada shidan yihiin guri walba hortiisa waxaa ka shidan nal waxaan waa iftiin xaafad walba meel walba wada shidan tahay taasna waxay markhaati ka tahay inay soo naqatay bilicdii degmada baraawe degmada baraawe haddana insha allahu tacaala waxaan sugi doonaa geed garab nagula siiyey ayaan doonaynaa oo kamid tahay jidka weyn oo isku xira degmada baraawe ilaa iyo muxuu ahaay imbaresa isku xira ilaa airbork isku xiro jidkaas oo aad u jajaban oo aad u liito oo muxuu ahaay qofkii maanta gabadha uurka leh ay muxuu ahaay iyadana ku problemka ugu qaadayso ama dhibaato kaga gaarayso marka sidaas jidkaas waxaan rabnaa cid walba xanuunsanay ku qabto iyo baabuurtii ku gadoomayo marka alxamdulilah shirb caalamiin jidkaas isaga hawshiis insha allahu tacaala waxaad kaashi doonaa shacabweynaha soomaaliya degmada baraawe ee koonfur dibadda caasimadeeda soomaaliya iyo dhammaan intii danaynaysay madaxda koonfurka beer soomaaliya oo dhan annagoo iskaasheen insha allahu tacaala iyadana waa hawsheeda waa geli doonaa marka alxamdulilah hawshaasayna xaggaas ay maraysaa oo degmada waayahay marka nadaafadaas guud ee ka socda magaalada baraawe een, yaa garab idinku siiya idinka
bismillahi raxmaan raxiim waxaa garab garab waxaa nagu siiyey horta shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool degmada baraawe horta waxay kasoo maacatay marka ugu horeysay aniga ayaan isku dayey inaan wacyo geliyo waaxyaha iyo dadweynaha si ay dadka u yeeshaan muxuu ahaaye u fikiraan inay wadanka leeyihiin inay wadankooda ay leeyihiin wax usubsi karaan ee dhigi karaan muxuu ahaay wadanka anaga leh nadaafadan anaga leh meeshaa qashin ugu soo daadin kara kii ku soo daadiya inay iska qaban karaan marka qof walba waxay fahamtay inay wadanka leedahay ee iyadana iska wax u qabso ku nadaafadaan waxaan waana garab waxaan muxuu ahaay garab ugu siiyey shacabweynaha soomaaliya degmada baraa ku nool iyo hal wiil oo ku nool degma maraykanka fahim ugu dhiirigeliyey iyo iyo aniga oo maxaan dhahay saacad cumar nuugaan sheego nin la yidhaahdo iyo aniga iyo shacabweynaha soomaaliya degmada baraawe iyo maamulka degmada baraawe iyo dhammaanteen anagoo iskaashahayno iyo waaxyaha guddoomiwaaxyada dhammaanteen anagoo iskaashahayno ayaanu muxuu ahay iska wax u qabso ayaan ku fulino waxaa jirtay inaan dhisnay suuqiga caanaha ee degmada baraawe sidoo kale lameeriyaashii iyo godkii suuqii oo wada meel shamiinda la-aan ay wada ahay oo god ka qodnaay meesha caanaha lagu gadaayo so waa badaa dhaxdeed wada god ahaad ayadana aan dayaxtirno oo aniga aan horumarkaas ku waan maskaxdeyda kasoo maaxatay nadaafadaan maskaxdeyda kasoo maaxatay kabacdina waxay ugu soo biireen dadkaas iyo guddoomiye waaxyada iyo shacabka soomaaliyeed ee kuna degmada baraawe oo dhan waana garb ay ugu siiyeen wax oo hadda oo maxaa oo lacag ku baxdana maahan laakiin waxaa ku baxday iska waxu qabsadaan kusoo gelinay iska waxu qabsan waxaa lagu soo biya soomaaliya oo dhan ayaa iska waxu qabsan waa lagu soo biyaa sida iskoolada sida muxuu ahay jaamacadaha sida saldhigyada sida muxuu ahay waxyaabaha dow- dowladda ay leedahay oo dhan inta badan soomaaliya wakti hore iska waxu qabsan ayay ahayd haddana anigana waxaa- waxaan doorbidaa inaan iska waxu qabso waddanka inaan ku dhisno Waa- kulligii shacabka soomaaliyeed ku nool degmada baraab waayahay guddoomiye marba haddii aad wadiin nadaafada guud ee magaalada baraawe ee, waan la soconaa bulshada markay wax samaynayaan ayagana waxay u baahan yihiin ah, waxyaaba ah, qarashaad ah oo ayaga ku dhiiridaan marka maamulka eh, gobolka iyo kan degmada mm, ma jiraan waxyaaba qarashaad ah dadkaasi oo ayaga u ogolaaday si guud ahaanba loo kormaro nadaafada ee degmada baraawe
waxaa jirto dhiirigelin oo shahaadooyin sharaf la sii doono iyo waxyaabo kale oo maamulka degmada barab iyo mada- mada- madaxda koonfur galbeed sida guddoomiyaha baarlamaanka ama iyo iyo madaxweynaha dowlada dowlada koonfureed ee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis jikalaan iyo dhammaan eh, wasiirka arrimaha gudaha dhammaan waxaan umadayaa inaan shahaado sharaf aan bixinaya bixinayna oo dadkaas samcina oo mudnaanta kuwaad galinaasinaya rajeen doonaa insha allahu tacaala een, madaxdeena iyo waxa- dadka ayaan la kaashaynaa madaxdeena waxay ogashahay inay inay shacabkooda soo garab istaageen oo ogoyiin waana ka wada hadalnay maasha allah insha allahu taala waxaa dhici doonto shacabka soomaaliyeed inay iskaa wax u qabsan ay ku shaqeeyaan ee ogolaadaan annaga waxaan ku wax kusoo baranay iskaa wax qabsan aan kusoo baranay haddana waxaan rabnaa jiilka naga dambeeya ama dhalinyarada naga dambeeya inay ayagana iskaa wax u qabsan aan taagsiino iyo dhalinyarada hadda soo qacdo oo cusub oo hadda wadanka joogaan ama kubaxay loo helo dadka waxa qabta wadanka dhan aan aan aan ku badbaadin gobolka shabeellaha waa waayahay guddoomiye waayahay marka een, marba haddii aad wadiin nadaafadaasi guud ee dhanka markaan eegno amni guud oo lagu kala sugnaan karo ma ka jira ee, gudaha magaalada baraawe
bismillahi raxmaan raxiim oo jira amniga een, degmada baraawe ee nawaaxigeeda ee ilaa iyo inta muxuu ahay gudaha caasimada oo dhan ay dhammaan iyo nawaaxigeeda iyo ay meelaha laga soo gelayo baadiya looga imaanayo dhammaan waa nabad wax dhibaataa kama dhacaan Ee, ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa afar laasa ayagana u taagan iyo ciidamada amisom oo ayagana walaalaheena ah oo ayagana garab nagu siiyaan marka een, waa kala kala qaadanay magaalada daafaheeda daafaheeda waxaa jooga ciidamada xoogka dalka soomaaliyeed waxaa kaloo jooga ciidamada amison dhammaan annaga isu wada kaashahayno iyo maamulka degmada balaaba oo asagana iskaashahayno ayaan wadajir ku shaqaynaa amniga wax walba oo amniga carqaladaynayno waxaan ka naha hal ayaan ka nahnay hal meel ayaan ugu soo jeedsanaa maantana waxaa lagu faani karaa degmada balaaba inay tahay degma nabadeysan degma nabad ah degma aana wax dhibaataana ka dhicin wax shabaaba inayna soo weerarin ayna maanta xur ay tahay oo cid walba oo soomaaliyeed iyadoo lugeynaysa imaan karto xataa waxaa markhaati ah shacabka soomaaliya degmada balaaba ku nool in habeenkii la lix saac qof walba iska socoto jidka meel walba iska maraysa nalalka iska shidan yihiin cid la hadlas jirin haddoo doolar wato da diinaar wato sidoo kale madaxda qaranka soomaaliyeed ee degmada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale way lugeyn karaan ka yimaadaan ayay iska lugeyn karaan kalooda ayay socon karaan marka waxaa loo baahan yahay in ayadana madaxda inoo timaada meesha ay soo degto ay aragto in amniga degmada baraaba boqolkii boqol uu yahay wax hobiyaliyada wax bambadiida wax qaraxdiida inuu ka dhicin ee degmada baraaba ay nabad aan tahay ay xasiloon tahay ay u baahan tahay in hay-adaha hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan hay-adaha hay-adaha un-ka dhammaan inay noo yimaadaan cuseyna degmada baraaba degmo xasiloon aan tahay waxaa kaloo aan aad ugu sii darayaa dadka soomaaliyeed ee tabaaleysan ee ku nool degmada baraaba ee aad u tabaaleysan yihiin qaarkood rajiya qaarkoodna baarihi markudara kasoo tegan oo hadda magaalada soo degan ee u baahan yihiin mucaawadooyin ee u baahan yihiin horumar ee u baahan yihiin training waxbarasho ama kaluumaysi ama beero ama xoolo ama waxyaabahaas in lagu dhiirigeliyo oo dadkaasna muxuu ahaay kuturdururiyo si ku qaar ku heli lahaayeen aan loo suubiya ayaan ka codsayna inoo yimaadaan ee baraab si dhaqshaa noogu yimaadaan ayaan ka codsayna waayahay ee godoom waayahay godoomiye ma jiraan hay-adaha samafal ee ku howlgala gudaha magaalada barawe maadaama ay tahay caasimadii koonfur galbeed soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim hay-adaha way ma jiraan waxaa noo timid w l b ayaa noo timid shan boqol oo qof ayaa maalintaxaas waxaa noo siisay raashin noo siisay mar kalena waa noo siinaysay idadan dhalinyaro waxaa jirta idan sidoo kalea waxaa siiyeen muxuu ahay bareen muxuu ahay training xagga harqaanka iyo lansaarka way jiraan iyada shan boqol oo qof laakiin degmada shan boqol oo qof baa degmada way ka badan tahay degmada way ka badan tahay hadda waxay hadda ma joogaan waxaan rabnaa inay iyadaha dhan ay yimaadaan degmada waa kuyin birow ilaa iyo buulo inta udhexaysa ilaa miringawa ay dhilahayn inta udhexaysa waay marka waxaan rabnaa intaas bulsho weyn soomaaliyeed oo weyn hay-adda w f b maadaama aad sheegtay in ay boqol iyo ama shan boqol oo qoys wax u qaybiyeen kuwaasi ma barakac miya mas kuwo hore u joogay degmada
waa kuwo hore hore u joogay oo ka socday newway marka hore ciidda newway ay ka socdeen ayaa u joogtay awkiil u ahaad marka w f b marka dambena hadda shan boqol oo qabaaba ee siistay alxamdulillah way kumaadsan yihiin sida sababta aad iyo aad ugu hambalyaynaa si shacabkeena soomaaliyeed haddii hal qaandoomasiga ama halkan ama halkiina loo keeno oo oo geliy ama dur loo keeno oo ku faraxsannahay waayo sidoo kale hay-adaha kalena inay kusoo dhiiri karaan inoo yimaadaan waayahay marka gudoomiye markii ugu horreysay miya hay-adda w f b shan boqol oo qoys oo baraka ama dadka gudaha ay u qaybisay raashiin waa marka koowaad raashin ay siisaa waay dadka gudaha ruxusiis haya waxaan rabnaa dadka shan boqol qof waa ka badan yihiin kumaan kun waaye dhowr kun waaye dhowr kun oo aad u tabaalansan waaye oo min beldan baadiya degmada dhan waxa waaye dadka waxa waaye awaare ayaa marka hore oo kusoo habsatay awaarihii waa kasoo kaxeen halkaa hadda roobka socod macnaa awaare ayaa ka hore marka waxaan rabnaa degmada maadaama awaaro badan ay soo marto wax badan ay soo marto dadka masaakiinta waxaa jira dad dookada caawa oo waxba aan haysan oo dhibaataysan ayaa jiraan oo maanta caawa dadka shida karnaa jiraan dad masaakiin waxaa jira oo maanta aad u liito waxaa jira oo dad oo muxuna muxuu ahay waayeele iyo dad dhalinyara awood ku dhex jiraan oo habeenka waxaa arkaysaa dad waxaa jira oo xigada niyo weyn dhahay quudin nafaqadaas ahaa ee siisa laga siisaa waxaa jirta habeenkii waxaa lahaysa shan boqol oo qof kun qofood ay imaaneen oo naftooda soo heligaa imaanayeen isbitaalka imaanayeen marka dadkaasna marka waxaa la rabaa ma ahan waa dad iska dhibaataysan oo ayaan wax la-aanta hayso oo wax dib jiro waxaystan ma imaan lahayn laakiin waxaan rabnaa idan dadkaas masaakiinta in wax loo falo isxaan loo falo oo hayadihi yimaadaan samafalka aad ay u yimaadaan ayaan ayaan qabsanayna saanaan maamulka degmada
waayahay dhegeystayaal kaasee wali bahaye gudoomiye ku-higeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee magaalada baraab ee caasimadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si toosa qata teleefonka idaacadda warsan uu siinka warmay aada umahadsan tahay mudane
adaa mudan aad
bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar aalado casriga ahoo dhakashal adeegadow isinshow elektronigu askushon stationary intaas meelilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwadiyo arlaadon baydhow ulbaabadeelaka banaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad electronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashadanta iyo afuufamale agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar cargu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakaw maleh beragi
waayahay dhegeystayaal qaybga dhexe barnaamijka kulanka warsan ee isdambarayna weliba hoodoosinka hamiin faylan idaacadda warsan oo siyatiisiyo dhegeysta lama gaartaysa mawjadaha gaagaaban aalada live streamka guud ahaan abkuna dhungiisa kortanga weliba hoodoosinka dhegeystayaal hamiin faylanga shirweynaga lamaad ee heer ilaaliyaasha soomaaliyeed ayaa weliba usageega ku furmay magaalada tanbaydhabo shirka iyo waliba aynu sukooye dhammaan heer ilaaliyaasha maamul goboleeda dalka saasoo kale waliba goobjoog ku hayay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo saasoo kale heer ilaaliyaha guud ee qaranka haddaba ujeedada lakulahay shirkumayo minus adduunka keedii unkureynti waliba miirasay ku hadale eena dhammaan heer ilaaliyaasha eena soomaaliyeed ee maamul goboleeda dalka kureynta waliba miirasay ku hadale heer ilaalyaha qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalk soomaaliya xeerirayaha guud ee qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed xeerirayaha guud ee dowladda dowlad goboleedka puntland xeerirayaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo xeerirayaha guud ee dowlad goboleedka galmudug xeerirayaha guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan xeer ilaaliyaasha iyo howlwadeenada xafiisyada xeer ilaalintu iyo ciidamada asluubta iyo ciidamada booliiska dhammaanteen waxaa idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka kadib waxaan maanta ilaahay subxaana watacaala mahadi halkaan isugu nimid magaalada baydhaba xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed shirweynihii qaran ee xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed maadaama uu xafiiska xeer ilaalintu uu yahay kaalin muhiim ah ama door lama ilaawaan uu ka qaato hay-adda garsoorka waxaa marka noqotay lama maarmaan in halka maxaliraal shir laisu yimaado lagana shaqeeyo ama laga wada hadlo si shaqada halka ay mareyso lagu sii xoojin lahaa iskaashi rasmiga loo yeela lahaa wixii caqabadoo jirana laisla xali lahaa waxaan u arkaa arintaas arin aada u wanaagsan annaga wafdigiyaan hogaaminayo jubbaland ka yimidne waxaan u arkayna arrintaas arin muhiim ah mudneed wakti ka hore in laisu yimaado waxna lais weydiiyo maadaama soomaalida waxay tiraahdaa arin kasta waktigeeda ay qabsootahay haddii ay waktigan kusoo beegantana waan soo dhaweyneynaa waxaa kaleeto aada ugu mahad celinayna xafiiska xeeryaha guud ee qaranka uu hogaamiyo xeeryaha guud doctor axmed cali daahir fududeynta iyo qabashada shirka ay qabteen waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin waxaa kaleeto aada halkaan rabaa inaa ugu mahad celiyo howlwadeenadii xafiiska xeerlaalinta ka socday ee ku hoolanaa wiig dhan arrimahan qabsoomidda shirkan inuu ka qabsoomo halkan si habsama len u dhaco waxaan leeyahay waxaad gudateen shaqo muhiim ah oo ah laa shukri cala alwaajib ah laakiin haddana way mudan yihiin in loo mahad celiyo intaa kadib shirku waa muhiim maalin wanaagsan buu waxaa nagu furmay halka magaalada baydhaba xafiiska xeer ilaalintuna waad ogtihiinoo wuxuu qaranka u qaabishan yahay iyo ama steedyadoo dhan wuxuu qaabishan yahay ilaalinta sharciga iyo ku dhaqmidiisaba wadhigtihiina reegayaha dowladdu waa saddex laamood laan walbana shaqay ka hays- ay ka shaqaysaa laan waa waa laanta fulinta laantana waa laanta xeer dejinta laanta kale garsoorkina waxay ka shaqaysaa dabaqidda ama dhaqangelinta sharciga marka saa darteedna wuxuu xafiiska ka yahay dabaqidda sharcigaas bau kaale muhiim ka yahay marka saa darteed waa in waa qeyb muhiim ah mudan in hoosha halka ay joogto wax laiska weydiiyo si loo ambaqaadan lahaayena maxaa la yihahdaa ayadana halkaa laga sii maxaa la- laga sii wado wixii caqabado ku yimaada laisla xaliyo marka waa shir muhiim ah una baah loona baahnaa insha allahu rajee doonana sanadaha soo socdan inuu sii socdo mar walbana laisu yimaado halkaa laga sii ambaqaado dowladnimada jirta taaba gasha ee wadanka halka u joogana ka ka hana qaada waxay ku xiran tahay sharcigo shaqeeyo sareynta sharciga sareynta sharcigana waxay ku xiran tahay hay-adda garsoorka oo si dhab ah u shaqeysa taa darteedna aan ka wada shaqeyno dadka halkaa fadhiyo waa dad dhammaantood ka shaqeeyo hay-adaha sharciga ama xafiiska xeerlaanta ama ka shaqeeyo sharci ka shaqeeyo maalin walbo marka saa daraadeed annagu hormuud ha u noqono dhaqangelinta sharciga iyo sareynta sharcigu marka shirka waa shir muhiim welina aa- waxaa leeyahay shirar badan oo la qabtay soomaaliya lagu qabtay waa shirkii ugu mudnaa meesha ay dowladnimadana ka fadhideen halkaa ay tahay marka saa darteed waa xafiiska iyo xeryaayuhu aada baan ugu mahad celinayaa Eh, marka dad kasoo qayb galayaashin waxaa leeyahay waa aada baad umahadsantihiin shir muhiim buu aha ahaa marka saddex maalmood oo sii joogi doonaa waxaan kaleo rajeynayaa inay kasoo baxaan wax la taaban karo oo miro dhal ah qodobo miro dhal ah oo aan dhihi karno shirkaa shirka dambe marka isku soo laaban qodobadii maxaa la yihahdaa aan ku heshiinay sanad hore maxaa ka fulay maxaa fuli waayey maxaa naga hor istaagay wixii fuli waayey marka dhammaantood
bismi illaahi raxmaan raxiim gudoomiyii mahakaamadda gudoomiyii mahakaamadda sare federaalka heereelaalayaha guud qaranka marti sharafka heereelaalayaasha guud maamul goboleedada dhammaan meeshaan ka salaamay salaamta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib weli muhiimniga anuuna heereelayaasha guud soomaaliya inuuna barana maadaama sharciga loo mayl sharciga ummadda soomaaliyeed mase heerka mayl raasana booliiska lugan inuu barana barana muhiiman ingata arma badan daraadee booliiska sharciga lugan ey iqaaba dhibaato kastoo dhii maadaama uusa qobda uusa daawayo heeraalayaashana mayl raayusa meelo kowla ha ku dhawaata lukuyaaba booliiska nuuskaal dambe oo qodobada uusa ka daawayo mayl raayusa lankan uusama daas iqaaban oo hirin qodobuusaa ka dacwaya waxaana qodobuusa lii dadka o toosiyo nidaamkaas hanago meeleraas qodobadaas galdiñin lankan wala uska dacwoysiy misis ha ka dacwoytan male dadka erelafadaw erelayaashiin enuna barana meeleraas isfahagna oo meelera ida muhiimagate tan kala meelena shariga wala luhugsinya laka nooliya meeleraas umata ka shal badbaadaas ini shariga sareeyon ida han dhawayan haddii una ciidamadeena waayo uniinka jarna dhibaato badan meel kastoo dhabo ku dhihi mase xabado taaganta waa laka jira booliiska mase ciidamada galabka sid walilenaa sharciga ni sareey oo geeka meel raayeysa hereelayaasha guud soomaaliyeed daniskashaana hereelayaasha guud hereelayaasha guud ee qarankana hormuudangay walilenaa meel raayeysa hoogayar geek waleera farahsan iidan farahsana inayna dooga toosiyano una tartanona taasaasheenaas wali hadhawaayana dhammaan hereelayaasha xeeryaha guud ee hirshabeelle iyo martidiisa iyo xeeraalyaha guud ee galmudug iyo martida la socoto iyo xeeraalyahana guud koonfur galbeed iyo martida xeeraalyaasha kale nagala soo qayb galay iyo xeeraalyaasha xamar noogu imaaday guddiga adeega garsoorka kusimaha taliyaha qeybta booliska koonfur galbeed ahna taliyaha saldhigga booliska degmada baydhabo saxaafadda eh, taliska asluubta dhammaan waxaa idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu run ahaantii waxaan dareemi karnaa farxad farxad aada iyo aada u ballaaran sababtoo ah waa markii ugu horeysay shir noocan ah garsoor baxda garsoorka xeraaleynta ahaato ama garsoorka laf ahaantiisa ahaato waa shirkii ugu horeeyey koonfur galbeed intii la aas-aasay shir noocaana lagu qabto waa markii ugu horeysay marti ka socoto maamul goboleedyada oo imaadaan oona u imaadaan xeerlaalin ama garsoor waa markiin ugu horeysay marka hore waxaan codsanaynaa inaad noo dul qaadataan wixii gaabis markaad soo degteen aada nalaga kolanta sidaan aaminsannahay waa as-aaska garsoorka laanno dee xeerlaalin aysan jirin maxkamadna ma shaqaynayso xeerlaalinta waxaan aaminsannahay inay lafdhabar u tahay cadaaladda kiiska markuu kasoo bilaabo saldhigga booliska ee xeerlaalinta imaado hadduusan kiiska asoo qalada ama asoo sika hadduu yimaado maxkamadii cadaaladda lama heli karo cadaaladda waxay ku xirantay xelaalinta inay kiiskii ay soo hagaajiso ay soo qurxiso kadib waana heli karnaa cadaaladda sidaas darteed aada ugu faraxsannahay anaga maanta inaan shirkan ku hirgeli oo ku marti qaadno dowlad goboleedyada iyo intii kasoo shaqaysay aada ugu faraxsannahay koonfur galbeed haddaan nahay waxaan la qabnaa burburka soomaaliya oo dhan waxaan jirto baahi badana jirto ha ahaato xagga garsoorka ha ahaato xagga xeer ilaalinta laakiin siduu xeerlaalihii guud noo sheegay soo kabashaan ku jirnaa hadda waxaan bilaabay inaan imtixaanaad qaadno waxaan wadnaa inaan dad dhalinyaro ah oo sharci yaqaana aan qaadano waxaan u baahan doonaa tababaro badan in nala siiyo waa si khaasa u codsad kare waa u codsanaynaa in nalaga caawiyo arrimahaas ha ahaato xagga garsoorka ha ahaato xagga xeer ilaalinta waxaan rabaa fursadda aanu ka faa'iidaysanayo inaan fariin yar u diro dadka ku noqon reer baydhabo waxaan rabaa inaan u sheego garsoorid ha noqoto meelaan maxkamad ahan garsoor dhan loo tegi karin waxaa badatay in la furto meelo dadka la leeyahay waxaa lagu garnoqaa maxkamad ama dadka dadkaa lagu garqaada in la dhaho ha ahaadaan cadowga ama ha ahaadaan qof kasta u ahaado waxaan rabnaa meesha keliya oo loo maxkamad tegi karo oo qofka uu gartiisa uu ku noqson karo inay maxkamad ahaato haddee maxkamadda u aragto qofka asaga dib u celina uu leeyahay heshiis soo gala ama issoo maslexeeya laakiin cidaan maxkamad ahayn in loo tago ay yidhaahdaan ay sheegtaan annaga dadka heshiisiinin waxaan aqbali karna ma ahan waxaan rabnaa garsoorka in lagu kalsoonaado cadaaladda in lagu kalsoonaado u baahan nahay ibni aadana waa qaldami karnaa guddi adeeg galbeed dhammaan xeeralayaasha guud ee ka socda dowlad goboleedyada iyo xeralayaasha kale ee shirkan kasoo qayb galay golaha adeeg garsoorka booliska martida kale bahda saxaafadda dhammaantiin waad isalaamaya islaan kadib waxaa sharaf ii ah inaan kelmad kooban ka hiraado shirkan oo ah shirkii labaad waxay ahayd in boorka lagu qoro shirweynaha qaran ee labaad ee xeralayaasha si loo ogaado inuu kii labaad yahay uusan ahayn kii koowaad laakiin waa khaladaan saxan doona insha allah shirkan muhiimadiisu runtii dadkii igu horeeyey baa sheegay muhiimadiisa ugu weyn waxa weeye in la dhaqan geliyo shirweynahan qaran oo sanadlaha ah oo dhammaan xeelalayaasha soomaaliyeed oo dhan ay ku kulmayaan isku baranayaan aaraada isku dhaafanayaan maxaa naga khaldan seen wax u saxnaa ay uga hadlayaan sanad walbana inuu noo qabsoomo ayaan rajeynaynaa idanka ilaahay waxaa dheer inaan rabno in lagu aas-aaso golihii horey aan usoo jeedinay broposkiisa xeer hoosaadkiisa aan guddiga u saaranay in golahaas oo ah ururka xeelalayaasha soomaaliyeed lagu aas-aaso xubnihiisii iyo xeerkiisiina maanta la ansixiyo maanta yaan dhihinay intuu shirku socdo la ansixiyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan insha allahu kaga hadli doonaa sida aad ku aragtaanba ajendayaalka way ku xiran tahay sidii loo wada shaqeyn lahaa isku xirnaan loo muujin lahaa madax banaanida ee garsoorka guud ahaan iyo midda xeeralayaasha gaar ahaanba iyagana loo loo xaqiijin lahaa sidii loo heli lahaa muxuu ahaa isheeg aan fikir uga dhiiban lahayn barnaamijka hanaanka cadaaladda la yidhaahdo qeybta ka khusaysa xeraalinta oo ah justice modelka ama hanaanka cadaaladda qeybta ugu muhiimsan xeraalintu ay ku leedahay inaan ka doodno wixii aan ku kordhin karana aan ku kordhino wixii nala qumana aan ka nidhaahno waayo waa muhiim bay u tahay in la kala saaro awoodaha ama ikhtisaasaadka muxuu ahaa xeeraalayaasha heer federaal iyo xeeraalayaasha dowlad goboleedka in la kala saaro it could be hal qof inuu isku noqdo waayo nooca aan qaadanay waa nooca mixidka la yidhaahdo ama isku dhafka ah hal xeeraaliye oo marna shaar federaal gasta marna shaar dowlad goboleed gasta inuu noqdaa laga yaabaa hadday dhaqaalaheedu noo saamaxdana xafiisyo federaal iyo xeerayaal federaal in dowlad goboleedka laga furo oo ikhtisaaska kiisaskooda qaabila inay noqdaan labada noqon kara muhiim buu noo yahay runtii waxaan ka ka doodi doonaa guddoomiye establishment actiga ama xeerka lagu aas-aasayo ama xeerka dhismaha xafiiska xelalaha guud ee qaranka sidaad og tahay ma laha actigaas maxaa yeelay wuxuu ku dhex jiraa
axmed baabuurkan indi aroodkii udaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhaca niyahow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erawha bayalaato magabo ilow waliga aleeha tafadaas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka ala kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta iheysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtira
waayahay dhugunsiyaala qayba mid dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya samarayna weliba wadasinkala hamiin faylan dhinaca kale weliba shirkaasaya furaya guddoomiyaha maxkamadda sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya wuusoona sheegaya inay shirkun wadatashiga uu sugeeyo kuwa muhiim ee heryiraalayaasha dalka weliban uusan sheegaya inay walaqabada doonaa xaalada heryiraalayaasha isasoo kala garsoorka dalka haddaba waa ko guddoomiyaha maxkamadda sare ee ormowasi oramo kale uusan faafayo
marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa reer baydhabo reer koonfur galbeed soo dhoweynta martigelinta iyo sooriyada ay inoogu sameeyeen caasimadda ku-meel gaarka ah ee koonfur galbeed ayaan aada iyo aada uga mahadnaqaynaa oon ugu bogaadinaynaa waxaa kaloon uga mahadnaqaynaa inay martigeliyeen oo shirkii labaad ama shirweynihii labaad ee xeeraalayaasha soomaaliyeed oo maanta ka dhacayo magaalada baydhabo isla markaana lagu tilmaamay inuu yahay shirkii koowaad ee noocan ah ee taariikhta ka dhaca magaalada baydhabo iyaduna runtii wax weyn weye waxaan aada iyo aada ugu bogaadinayaa xeraalyaha guud iyo ku-xigeenadiisa iyo howlwadeenadiisaba kow qabanqaabada iyo hirgelinta shirkan muhiimada gaarka ah dhammaantoon dhammaanteeni noole sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa ooaan ku ammaanayaa inuu u doortay sanadkan baydhabo in ay noqoto magaalada lagu qabanayo shirkan uu ka dhacayo runtii waxay muujinaysaa sida ay uga go-an tahay xeeraryaha guud in uu wada gaadho qeybaha kala duwan ee dowladda iyo iyo dowlad maamul goboleedyada kala duwan oo sanadba mid ku qabto taasina waxay muhiim u tahay isku xidhnaanshaha iyo wada shaqaynta hay-adaha halkan wada jooga marka aada iyo aad baan iyadana runtii ugu bogaadinaya shirka kan oo kale runtii waxa weeye shir aada iyo aada u muhiima qiimo weyn u leh guud ahaan bahda garsoorka gaar ahaan xeelayaasha iyo guud ahaan dalkeenaba shirarka noocan oo kale waxa weye waa meelaha laysku waraysto ee laysku weydiiyo maxaa inooga hirgelay qorshayaashii aynu lahayn sanadkii tegey ama sanadka aynu ku jirno waxyaabihii inoo qorshaysnaa maxaa inooga hirgalay maxaa caqabada inaga hor yimid intii aynu ku guda jirnay hawlahaas howlahaasi gudashadooda caqabadaha inaga hor yimid sidee ayaynu uga gudbaynaa maxaa inoo qorshaysan sanadka dambe iyo sanadaha soo socda sidee ayaynu qorshayaasha u fulinaynaa meelaha layskaga waraysta ee lagu kala xog qaato ee lagu xaliyo dhibaatooyinka waaweyn ee jira wey markaa runtii waxa weeye waa madal xoog isdhaafsi iswaraysi isku xig oo wax badan aan aaminsanahay inay ku soo kordhinayso oo ay ka tarayso shaqada aada qaranka ugu igman tihiin markaa shirkan ha loo arko inuu runtii muhiimadaasi weyn uu leeyahay shaqada aada qaranka u haysaan kama maaranto in la isku yimaado oo la iswarsado oo la wada shaqeeyo waayo shaqada aada ummadda u haysaan waa shaqo aada iyo aada iyo aada u weyn shaqo aada u culus shaqo u baahan in wakti badan la geliyo dadaal badan la geliyo allana lagaga cabsado haddii aada eegtaan qodobka sideedaad ee xeerka nidaamka garsoorka soomaaliyeed ee soo baxay kun sagaal boqol iyo lixdan iyo labadii shaqada uu idin siinayo qiimaheeda halkaasaad ka arkaysa qodobkaasi sideedaad faqradiisa koowaad wuxuu leeyahay shaqada xafiiska xeeraalyaha guud xafiiska xeeraalyaha guud marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa xeeraalyaha guud iyo dhammaan xeeraalayaasha waxa weeye waa dhowridda sharciga dhowridda sharciga macnihii shaqo ka weyn oo qof loo diro ma jirta inuu ilaaliyo sharciga uu dan leeyahay markaas wuxuu xil idinka saaran yahay ilaalinta dhowridda hirgelinta sharciga soomaaliyeed markaa ogaada inaad tihiin ilaaliyayaashii iyo dhowrayaashii sareynta sharciga waxaa kaloo isla qodobkaasi sii leeyahay iyo ilaalinta xuquuqda qaranka soomaaliyeed iyo hay-adihiisa kala duwan markaa waxaad huwan tihiin ilaalinta iyo dhowrinta karaamadii ummadda soomaaliyeed xafiiskan baa mas-uuliyaddeeda leh waxaad mas-uul ka tihiin sareynta sharciga markaa runtii qiimaha uu leeyahay xafiiska xeeraalyaha guud ee qaranku ama ha noqdo mid federaal ah ama ha noqdo mid maamul goboleed waa waa taas weeye shaqo ka qiimo badan oo qof loo diraana ma jirto shaqooyinkiina waxaa ka mid ah oo isla qodobkaa faqraddiisa labaad uu sii sheegayaa dhammaan faldambiyeedyada dhaca baadhidooda boolisku haddii uu baadhayo haddii uu ka hortegayaba wuxuu u baadhayaa jihaynta xeer ilaalinta isagoo raacaya markaas waxaa loo baahan yahay inaan loo fikirin oo keliya xafiiska xeeraalintu inuu dembigu marka ay si ayd usoo gudbisa ama boolisku usoo gudbiyo inuu dacwadii oogee sida ay u baadhayaan iyo habka loo marayo iyo tallaabooyinka la qaadayo dhammaantood waxaa loo qabanayaa instructionskiina iyo jihayntiina waad dareemi kartaan iyaduna shaqadaasina qiimaha ay leedahay shaqooyinkiina waxaa ka mid a kormeerka iyo ilaalinta iyo dabagalka dhammaan xabsiyada dalka iyo meelaha kale wax lagu xidho hadday jiraan markaa xeeraalintu runtii waxay halbowle iyo buddhig iyo looga maarmaan u tahay qarannimada ummadda soomaaliyeed inuu dalkani noqdo dal sharcigu shaqeeyo inuu noqdo dal qofna aanu sharciga ka saraynin inuu noqdo dal sharciga loo wada siman yahay inuu noqdo dal la dhowro xuquuqda dadka iyo dalka dhammaantood waxa weeye waa mas-uuliyadda intiina halkan fadhida maanta markaa taas baa loo baahan yahay inaad dareentaan oo aada ku shaqaysaan mas-uuliyadduna wax fudud maaha sheekii qur-aanka inoo akriya inoogu bilaabay waxaan filayaa inuu isaga laftigiisu uga jeedo inuu inaga inagu baraarujiyo oon maaragta aayadda usoo qaadan accidentally laakiin ujeedkiisu hayd inuu inaga inagu baraarujiyo markuu lahaa in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ammaanada idin saaran u guta sidii ilaahay idin faro gaadhsiiya ciddii lahayd ammaanada idin saaran waa maxay waa dhowridda sharciga waa dhowridda qarannimada waa dhowridda xuquuqda bini-aadamka waa dhowridda xuquuqda maxaabiista waa oogidda dacwadaha aada oogaysaan sida uu sharcigu qabo maadaama u idinku aad tihiin dhowrayaashii sharciga markaa muhiimaddaasaynu leenahay aynu taas insha allahu tacaala dareeno runtii arrimahaad kaga hadli doontaan halkan ee xeraalyuhuna taabtay waa arrimo aada iyo aada iyo aada u muhiima oo u baahan in talo laga yeesho go-aamano laga soo saaro waayo shaqada xeeraalintu heerka ay doonto ha ahaatee inay midaysnaataa waa lagama maarmaan marka waan ku bogaadinayaa xeeraalya idinkana waan idinku dhiiri gelinayaa arrimaha halkan uu hadda kaga hadlay ka mid tahay xaashida eedu iyo rifeertadu labaduba inay noqdaan qaar standard ah oo midaysan oo si isku mid ah looga wada isticmaalo dham xafiis kasta oo xeeraalneed oo dalka ka jira waxaa iyaduna aada iyo aada soo jiidasho leh oo wax qiimo weyna in maanta halkan loo fadhiyo in lagu aasaaso ururka xeeraaliyaasha soomaaliyeed runtii arrintaasina waa arrin aada iyo aada u weyn waa arrin wax badan ka tari doonta habkiina shaqo waa arrin xoojin doonta isku xidhkiina waa arrin sare u qaadi doonta xuquuqdiina markaa hawshaasna iyadana si fiican insha allahu tacaala ha looga shaqeeyo oo ha lagu dadaalo maaragtay in in la hirgeliyo oo sida ugu fiican looga shaqeeyo arrinta laga had lagu soo celceliyey madax banaanida garsoorka oo ka kooban xeeraalinta iyo iyo iyo maxakamaduhu runtii madax banaanida garsoorku waxay dan u tahay qof kasta waayo dal waxaa lagu qiimeeyaa kow inuu leeyahay garsoor madax banaan dal haddii laga waayo garsoor madax banaan dalkaasi waxa uu ka mid noqonayaa wadamada fashilma macnihii marka la helo garsoor madax banaan dalkaasi waxaa la rumaysanayaa inuu yahay dal sharciga ku shaqeeya dal sareynta sharciga la ixtiraamo dal sharciga loo siman yahay dal aanu qofna sharciga ka shaqeyn muhiimadda uu leeyahay madax banaanida garsoorku marka laga tago arrimahaas oo kalena hadda waxyaabaha ugu waaweyn aynu baahida weyn u qabnay inta badan laga hadlo waxaa ka mid ah dalka soomaaliya sidii uu heli u heli lahaa maalgelin shisheeye sidii aynuu soo jiidan lahayn maalgashadayaasha shisheeyaha si ay dalkeena khayraadka ku jiro usoo saaraan si ay ugu soo dhiiradaan inay dhaqaalaha ay haystaan geliyaan dalka si uu khayraadka usoo baxo taasoo inagana daninoo ah oo dhaqaalaha kobxinaysa oo shaqo abuur keenaysa oo faqriga yaraynaysa laakiin xaqiiqadu waxa weeye haddii aan la helin garsoor madax bannaan oo hufan oo sharciga ku shaqeeya suurtagal maaha in maalgashadayaasha aynu rabno inay dalka yimaadaan inay kusoo dhiiradaan macnii waa meel yar oo laga eegi karo oo u baahan qof walba inuu dareemo muhiimadda uu leeyahay madax banaanida garsoorku marka wax kasta oo kale laga tago waayo qofka raba hanti qofka hantidiisa halkan gelinaya waxa uu rabaa oo u baahan yahay ciddii sugi lahayd xuquuqdiisa marka xuquuqdiisa meel looga dhaco taa haddii uu arki waayo suurtagal maaha markaa inuu inuu kusoo dhiirado marka qof kasta dan bay u tahay dalkay dan u tahay wasaarad kasta iyo hay-ad kastay dan u tahay in la helo garsoor madax bannaan dhammaanteedna innaguna waa inay noqono qareenadii u adeegayay ama u doodayay madax banaanida garsoorka cid kastoo waxaa wax ka duwan wadana waan kala dardaarmaynaa inaana arrimaha noocaasa ku dhiiran arrimaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka maamul goboleed koonfur galbeed ka hadlayay ah meelaha kale ee garsoorka loo doonto horta dhaqanka soomaaliyeed waxaa ka mid a boqolkiiba konton ama toddobaatan ka badan waxyaabaha dhaca ama khilaafaadka yimaada inay dibadda ku xalistaan oo iyagoon cidna ula tegin odayaashu intay ka fadhiistaan iyagoo ay xaliyaan taas waa la ogol yahay waananu dhiiri gelinaynaa arrinta noocaasa laakiin waxaa la diidan yahay oo guddoomiyuhuna ka hadlaya waxa weeye intay dad intay meel u furtaan nooca ay doonaan ha ahaadaane iyadoo garsoorkii dalkuna aanu ka warhayn ama aanay ku xidhnayn in wixii la doona la sameeyo taasi waxa weeye waxaan siduu guddoomiyuhu sheegay aan la aqbali karin laakiin dad waanu dhiirigelaynaa hanaanka dadban ee xalinta khilaafaadka waayo waa ka wakti yaryahay maxkamadaha waa ka kharash yaryahay laakiin waa inuu ku xidhnaadaa maxakamaduhu maxakamaduna og yihiin oo xukunada kas go-aamada ay soo saaraan ay fududaato in maxkamadda laga diiwaan geliyo isla markaana maxkamaddu ay fulin karto waa haddii laga dhigayo mid formulo sida maxkamada u shaqeeya marka waa inuu maxkamadaha ku xidhnaada laakiin waa inaanu noqon qof kasta inuu geed hoosta intuu fadhiisto ama qol yar kiraysto aanu odhan waxaan ahay maxkamad taasi sax maaha dadkiina wakti bay ka luminaysaa haddii go-aama ay soo saaraan dadkii go-aamada ku qanci waaye waxay noqonaysaa inay maxkamadii dib uga bilaabaan waayo maxkamaddu ma aqoonsana looma sheegin kama diiwaan gashana ma fulin karto marka arrimaha noocaasina waxay u baahan yihiin qaabkaasi iyagana runtii loogu xisaabtamo waxaan kusoo gabagabaynayaa dhammaanteen waxaa ina saaran hawlaha waajibaad weyn sida xeeraalyuhu sheegayna dhammaantii inta badan waxa weeye dhalinyar baa layahay mustaqbalkana idinkaa leh marka insha allahu tacaala waxaa la rabaa sidii abwaabkii soomaaliyeed uu lahaa inaydaan iska dhiman nin dhalinyaro abwaano runtii aan aada u jeclaa wuxuu leeyahay ayaa waxaa ka mida gabay gabayga uu leeyahay adoo dhaxal reebi karaa ha noqon dhinta aan la tegin marka waxaan leeyahay idinkoo dhaxal reebi kara ha noqonina dhintayaal aan la tegin ha iska dhimanina dhaxal uga taga ummadiina abwaan kalena wuxuu yidhi isaguna naf yahay qarni baad jirtaaye wax qiimala reeba adduunka waxaad jiraysaa waxa weeya waqti hore aada u kooban qarnigu waaba dheri marka qaad markaas waxaa la rabaa inaynu wax qiimala uga tagno ummadeena marka aada iyo aad baad umahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay
ilaa caanada la siiya ka abuurtay farxad inaad aawfay la egta adiba idan shaantay arag farxadis adiina aha aaminga inaad egta marba maku hilmaagna aana fayleyni ata adduunka lagu aqoonsaday itaalka iyo bidhaanta onogilisiyo ku een fayle dhiirshay axsan caanuu maamilas
asliyay ma jar ma asiibi onogun hanaanada owlaadiyoyna sabolkii onogia geeka kasuwaysantaa in ertoysidaasay hafaayidan anhiriya haani hora ka aalahay hafaayada lanhirtiya news
waayahay dhugunsiyalla guudahaan wali baantaa kaaf mara barnaamijka kulanku warsan oo numadansin ku ah idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaari waan siina diraysaa dhugunsiyalla anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka boy tanka farsamada waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha intay barnaamijkun barnaamij limada reedan kulamana akhyaaraya waa cabdirashiid rashka boy oo sinkuntabow sidaasiyo amiin nabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu